bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa horni peace price ee daily news xaruntiisa rasmiga ah ee jigjiga deegaanka waxaanu hadanale idinla socodsiin jirnay wixii war muhiima inaga soo gaadhay dalka iyo deegaanka waxaanu had xadarkan idinla soconsiin doonaa wixii war aanu hayno u diyaargarooba wafdi oo hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane tagasa jafo ayaa soo gaadhay caasimadda d d s ee jigjiga hogaamin masiirka shacabku ka run sheegay ayaa deegaanka soomaalida ka aramiya waqti xaadirkan madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafe maxamed cumar ayaana wafdigan si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga ee garaad wilwal socdaalkan wafdiga ayaa ah in magaalada jigjiga ka fuliyaan barnaamijka samafalka heer qaran ee xilliga xagaaga ama dabaylaha iyo dhaxamaha oo lagu taakuleynayo qoysaska danyarta ah sidoo kale in dhirberis laga sameeyo caasimada deegaanka soomaalida oo dhirberistan oo qeyb ka noqon doonta barnaamijka cagaarinta sida guud dalka uga socda xafiiska baarlamaanka dalka iyo waxaana bar iska kaashan doona barnaamijkan samafalka xagaaga xafiiska baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadi federaalka etoobiya iyo bahawadaagtiisa deegaanka soomaalida waxaana uu dayactir guryo u sameyn doonaa in ka badan soddon qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada jigjiga ee caasimada deegaanka soomaalida warkan oo aanu kasoo xiganay xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida intaas ayuu ku dhan yahay mukhtaar bashiir aadan horne biis brice daily news jigjiga somali region etoobiya sidaa iyo ammaano allah ammaano rasuul kulanta dambe oo xiiso leh mahadsanidin